Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosan uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa isniin sagaal iyo tobanka diisembar labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha iyo madadaaladii barnaamijka qayb ka ahayd waa sheekadii ruwaayadii lama huraan waxaa idaacadda idiin wadaa xuseen baraaden iyo anigoo ah saare ciidna nuur tallaalka waa lagula xisaabtamaa ilmaha waalidiinta yurub ku dhaqan waa lagula xisaabtamaa tallaalka oo inay ilmahooda tallaalaan mas-uuliyada ka saaran waalidiinta lagula xisaabtama tusaale ahaan eh, haddii aniga cunugii joogo oo cunugaas
kaasi waxa uu ahaa maxamed cismaan oo ka mida barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho codkiisu waxa uu qayb ka yahay barnaamijkeenna wacyigelinta dabaysha oo toddobaadkan aan ku eegayno daryeelka nadaafadeed iyo caafimaad ee barakacayaasha doorka ay ka qaadan karaan la dagaalanka cudurka dabaysha qodobada kale aad barnaamijkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a aragtida guuxa dadweynaha ee toddobaadkan oo ka imanaya magaalada hargeysa sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii sagaalaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan heesihii dabacsanaa ee barnaamijkeena kama maarno balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u waaweynaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowda yurub ayaa ku baaqay maanta oo isniina in lala yimaado qorshe istaraatiiji ah oo looga hortegayo argagixisada ka soo noqonaysa dagaalada suuriya iyo ciraaq wasiirada ayaa meesha ka saaray in sharciyo cusub lasoo rogo tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo toddobada bishani ay weeraro argagixiso ka dhaceen dalka faransiiska inta badan dalalka qaaradda yurub ayaa weli heegan sare ku jira dowladda biljamka ayaa iyaduna shaaca ka qaaday ninkii hogaaminayay koox ay boolisku sheegeen in weerar argagixiso ay qorsheynayeen saraakiisha biljamka ayaa ku eedeeyay cabdilxamiid cabuud oo toddobayo labaatan jira kana soo jeeda morocco inuu ahaa ciddii ka dambeysay weerarkii la fashiliyey ee magaalada fervier ee bariga biljamka dowladda yeman iyo jabhadda xuuthiyiinta ayaa ku dhawaaqay xabad joojin inkastoo weli dagaalla ay ka socdaan caasimadda yeman ee sanca dagaalka maanta wuxuu ku bilaabmay weerar ay xuuthiyiintu ku qaadeen baabuur uu la socday ra-iisul wasaaraha dalkaasi maruu kasii baxayay xafiiska madaxtooyada ra-iisul wasaaraha ayaa ka badbaaday weerarkaasi goobjoogayaal ayaa soo wariyey in duqeyntaasi ay ku xigeen qaraxyo iyo weliba weerar taasi oo keentay in dad badan ay ka qaxaan xaafadihii ay deganaayeen saraakiisha dalka yemen waxay sheegeen in dad badan ay ku dhinteen waxaana jira warar iskhilaafsan oo tilmaamaya in jabhadda xuutiyiintu ay la wareegeen warbaahinta dowladda iyo in kale xuutiyiinta oo u dagaalamaya xuquuq badan in la siiyey dadka shiicada ah ee haysta madhabta zaydiga ee laga tirada badan yahay dalkaasi waxaana caasimadda sanco hore u qabsadeen bishii sebtembar heshiis ay dowladda hore ula galeen kaasi oo xukuumadda lagu soo dhisay laakiin sabtidii ayaa waxay xuutiyiintu afduubeen agaasimaha xafiiska madaxtooyada si ay ugu hor joogsadaan kulamo lagaga hadlayay dejinta dastuurka cusub ee waddankaasi dowladda ruushka ayaa qorshe nabadeed u di- u soo- u dirtay dowladda ukraine qorshahan ayaa ah mid madaxweyne putin uu dhiggiisa dalka ukraine uga codsaday in jiidaha hore ee dagaalka laga saaro militariga ukraine iyo dagaalyahanada jabhada gooni-goosadka ah ee uu ruushku taageero si loo tixgeliyo heshiiskii labada dhinac dhex maray bishii sebtembar ee sanadkii hore afhayeenka madaxweynaha ruushka ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne petro poroshenko uu diiday dalabkaasi balse ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta dalka ukraine oo qiraya amaba diidaya in codsigaasi loo soo gaadhsiiyayo in kale
waa hagaag warkaasi v o a washington ayaad kala socotaan haatan waxaynu si toosa u gudagelaynaa barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha nadaafaddu waxay qayb ka qaadataa la dagaalanka cudurada faafa oo ay dabayshu ka mid tahay hase ahaatee barakacayaal badan oo ku nool xeryo qaxooti oo cidhiidhiya ayaa ku nool nadaafad xumo horseedi karta xanuunada qaar in ay dadkaasi ku faafaan waryahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa booqday xerada barakacayaasha ee sayidka ee magaalada muqdisho warbixintan ayaanu nooga soo diray
barakacayaasha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa duruufaha dhinaca nolosha ee hareeyey waxa ugu weyn caafimaad darri baahsan oo ka jirta xeryaha ay degan yihiin oo ah goobo aan dhismo ahaan wanaagsanayn islamarkaana ay foodda isku hayaan aqalada cooshadaha ka samaysan oo ay ku hoydaan iyadoo taasina ay weheliso saxixumo ka jirta bii-ada ay ku sugan yihiin oo keentay in cudurrada faafa ay ku bataan qoysaska barakacayaasha ayaan macluumaad badan ka haysan muhiimadda tallaalka sababo la xiriira iyadoo aanay jirin wacyigelin iyo baraarujin caafimaad oo loo sameeyo haba ugu weynaato halista cudurka boolyada iyo qaabkii ay carruurtooda ugala tacaali lahaayeen maxamed cismaan waxa uu ka mid yahay barakacayaasha ku nool xerada beerta daraawiishta ee kasoo horjeedka taalada sayidka waxaana uu v o a uga waramay xaaladda caafimaad xumo ee ka jirta deegaankooda iyo sida ay ugu baahan yihiin inay helaan guud ahaan agabyada caafimaad ee uu ugu horeeyo talaalka ka hortaga cudurka boolyada caafimaad darridu waa iska jirtaa waxbarasho la-aanaa iska jirta baahi aad iyo aad u weynaa jirta wasaqda waad aragtay in guryahan iskor saaran hadeerto wax walbaa ka iman kara wasaq xagga caafimaadkaa ka iman karta dhibaato dabkacay xaggiis waa ka iman kartaa wax walbaa ka iman kara weli hadda dee saas wax noo wacyigeliyey ma hayno dhinaca tallaalka caruurtan tuunjiga ku saxaranaysa iyo wax noocaasa adi nadaafad darrada jirta waa la danayn jiray waa jirtay laakiin hadda waayadan dambe wax danaynaya ma jiraan oo ama hay-ada ama wax aan aragnay oo de arrimaa xagga dawladda xataa ka socda oo nadanaynayaba maba arg dawladdii waatan agteenay degantahay baarlamaankii agteennaa madaxtooyadii agteennaa wasaaradda arrimaha gudaha agteennaa wax maanta noo yimid oo dawlad ka socdo maantayna war caafimaadkiina ka warrama war noloshiina ka warrama maba arag baa annaga hay-ada waxaa noogu dambaysay waagii kow aan meeshan soo degaynay hay-ad turkiya ayaa wax na siisay iyo hay-ad samsam la yidhaahdo kadibna wax caawima oo aan aragnay ma jiraan hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa in ay noo sameeyaan wacyi gelin dad qaabilsan kaamka degan oo odayaala in ay noo qoraan oo ay xagga caafimaadka la socdaan oo tallaalka ah oo ay dadkaasu noo tixgeliyaan iyaguna ay nagu dhex jiraan oo mar walba la socon kara dadkan caafimaadkooda ayaan ka codsanaynaa inay noo sameeyaan sidoo kale cabdi aadan oo ka tirsan barakacayaasha xerada badbaado ee magaalada muqdisho ayaa ka cadanaya dhibaatada caafimaad ee xeradooda waxaana holodeennada caafimaad oo ugu baaqay in tallaalka ka hortagga dabaysha loogu keeno deegaankooda xanuunada aan qabno aaday u badan yihiin booliya u daran musqulihii iyo waa isku rafaadsanna hataa biyihii musqushii kusoo daataa guryihiina soo galaa maarata guryihiin waa isu dhow yihiin baliiskaan la dagaalamayna inaan meelahaas tallaalada aan aadan maka gaarna waxaan rabnaa inaan maarata tallaalkii xaafadda naloo keena dadna tallaalona kormeero maadaama qoysaska barakacayaasha ay yihiin kuwa ugu nugul ee halista ugu jira xanuunka dabaysha ayaa qaabka looga hortegi karo waxyeeladaasi waxaa la sheegay inay tahay iyadoo xoogga la saaro dhinaca wacyigelinta sida uu tilmaamayo doctor cabdulaahi maxamed oo ka mid a takhaatiirta muqdisho barkacyaashu waxay yihiin dadka ugu nugul uu cudurkan asiibo qaas ahaan caruurta shanta sano ka yar waxaana loo baahan yahay guud ahaan dadka ay khusayso in la sameeyo kambeyn culus oo runtii dadka barakacyaasha soomaaliyeed lagu baraarujinayo ama lagu wacyigelinayo dhibaatada ee leedahay boolyada intuusan cudurka dhicin uu qofku ku dhicina laga hortagaa boolyadu waxa waaye waxay u baahan tahay immunisation talaal marka waxaan ugu baaqi lahaa dhammaan haweenka caafimaad ee ugu horeysa wasaaraddii caafimaadka soomaaliya oo ay mas-uuliyadda si gaara u taabanayso in la sameeyo kambeyn culus oo lagu baraarujinayo lana baraayo dhibaatada ay leedahay boolyada faham-la-aanta muhiimadda tallaalka boolyadu u leeyahay caruurta ee ay qabaan dadka barakacayaasha iyo xaaladda dhabtaa ee ka dhex aroosan xerooyinkooda ayaa waxaa si kooban uga hadlay maxamuud sheekh xasan oo ka mid a xubno ka socday hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo iyagu dhowaan soo kormeeray qaybo ka mid a kaamamka barakacayaasha marka horeyse horta dadku waxay u baahan yihin wacyigelin sida la arki jiray hay-adahaas shaqada ku leh inay makarfoonna dhaadheer qaataan warbaahinta laga baahiyo tallaalka dadka horta in wuxuu yahay macnihiisa laga dhaadhiciyo ayay u baahan yihin marka hore dadku waa dad reer miyi ah miyi ka soo orday yacni war xunna looga sheego xataa qaarkood waxaa la sheegay dhalmaduu kala fogeeyaa cudurro noocaasa ayay ka aaminsan yihiinba sidaa aawadeed ayaa keenaysa horta dadku inay halistaa ku dhacaan ilmihi ugu baaba'aan markaan hadda meelaha aan soo marnayna waxyaabaha aan baqdinta ka qabna waxaa ka mid ah inay cudurro halisa ay ka dilaacaan oo ay ka mid yihiin booliyadu sidaa aawadeed noqdaan hay-addii maareynta musiibooyinka waxaan soo jeedinaynaa in yacni dadka wacyigelinna loo sameeyo baraarujinna lagu sameeyo kadibna tallaalkiina dhexgeeyo la tallaala ayaan soo jeedinaynaa barakacayaasha horta sidooda waxay halis ugu jiraan boolyada haddaanan wacyigelin loo sameyn ku filan lagana daaweyn halis bay ugu siman yihiin haddaba si loo horumariyo xaaladda caafimaad ee ka jirta deegaanada ay ku dhaqan yihiin barakacayaasha ayaa bahda caafimaadku waxa ay ku talinayaan in sare loo qaado nadaafadda meelaha ay ku dhaqan yihiin dadkaasi sida uu mar kale qeexayo doctor cabdulaahi maxamed barakacyaasha nadaafadooda waa tan ugu culus oo cudur badan oo tiro badan ku keento waxaan isleeyahay dariiqada keliya dadkaas nadaafadooda lagu kontarooli kara waxay tahay marka hore in la baraarujiyo la wacyigeliyo marka labaadna loo dhiso masquulo runtii nadaafadooda aada u fiican tahay markaad aragto dadka barkacyaashan waxaad moodaa in guryahooda ay yihiin guryo runtii aada ciriiri u ah waxaad moodaa inay aada isku kor saaran yihiin soo marka baaqaasaan u diraa hay-adaha iyo guud ahaan bahweynta caafimaad xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste warbixintaasi nala socodsiinayeen dhinaca kale dadka barakacyaasha ayaa ololayaasha tallaalka iyo wacyigelintaba ku seega mashquul ay ku mashquulsan yihiin noloshooda waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa arrintaasi warbixintan ku eegaya alaaba ololayaasha dhinaca wacyigelinta ayaysan fikrad badan ka haysan dadka barakacayaashu mana jiraan fursado warbaahineed ama qalab kale oo ugu rakiban meelaha ay degan yihiin oo ay kula socdaan waxaa muuqata in inta badan ay uga baaqsadaan tallaalka ololaha inay ka faa'iidaystaan iyadoo ay ka maqan yihiin goobahaasi marka ay kooxaha ama hay-adaha dhinaca caafimaadku ay goobahaasi soo gelayaan dhibaatooyinka gaarkaa ee ay kala kulmaan tallaalka kuwo badan oo iyaga ka mid ihii ay qabaan cudurka naafada oo tallaalka aanay helin waxaa jira dhaqaalaha oo hooseeya awgeed inaanay fursad u helin in ay meelaha muhiimkaa iyagu markaasi ay tagaan marka loo yimaadana waxaa dhici karta inay ku mashquulsan yihiin sidii ay noloshooda ula dagaalami lahaayeen toddobaadkan waxaynu ku wareysanaynaa geelle maxamed cabdulaahi oo ka mid a barakacayaasha magaalada nairobi iyo eldoret iyadoo eldoret ay ka mid ahayd meelaha ugu ballaaran ee barakucu uu ka dhacay markii lagu murmay doorashooyinkii waddanka kenya ka dhacay labada kun iyo todobada labada kun iyo sideedda taasi oo lagu tilmaamo in ka badan afar boqol oo kun inay ku barakaceen mana laha wadooyin iyo goobo kale oo fayadhowrka ku wanaagsan oo nadaafadda aad ayaa looga dayrinayaa goobahaasi geelle oo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi walaalna ma soo gaaraan waxyaabahan boolyada tallaalkeeda sababo jira aawadood waan maqalnaa inay imaadaan marmar laakiin isma aragno sababtoo ah waalidku wuxuu doontaa irsaaqadii uu ciyaalkiisa ku biili lahaa wixii uu siin lahaa subaxii markaanu kalahna iyagana way nasoo dabamaraan sidaas daradeed isma aragno iyagii annaga waxaa kaloo iyana jira fayadhowrka ama xagga nadaafadda oo aada u hooseysa cudurkana waxyaabaha saacida ay ka mid tahay nadaafad darrada goobaha barakacayaasha ayaan lahayn nadaafad iyo ololayaal si rasmiga marka laga reebo dadaal gaara oo odayaasha iyo dadka markaasi iyagu hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya bishii ama labadii biloodba mar ay meelahaasi booqdaan geelle oo mar kale ka hadlaya waxyaabaha ay jeclaan lahaayeen si tallaalku ku hirgalo in iyagana lagu taageero markaa tallaalka la qabanayo ka hor waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waxaan ku talin lahaa in nala siiyo muddo marka ugu horeyso naloo sii sheego la dhaho waqti hebel waxaa jira tallaal maalintaas tallaalka uu jirana in nalaga caawiyo qutul duruuriga si annaga oonan u baahnayn inaan baxno ayagana ay u helaan inayna tallaalaan annagana aan u helno waxay maantaas meesha ku joogi lahayn laakiin waxa kale oo uu si gaara uga hadlayaa geelle inay jiraan isku dayo goobaha eldoret ay ka mid tahay ee dadku ay ku barakaceen iyo meelo ka mid ah xaafadaha isku rarantaa ee magaalada nairobi waaye aragnimada uu leeyahay inay iyagu isxilqaamaan oo ay nadaafadda ku dadaalaan mararka qaarkood walow aysan helin fursadihii ay u baahnaayeen mar walba waxaanu isku daynaa inaan gurub ahaan isku soo aruursanno qashinka iska qaadno nadaafadda ilaalinno waxaanu ognahay nadaafadda inay tahay waxyaabaha ugu weyne caafimaadka ilaalinayo laakiin tabarta badanaa nooma saamaxdo oo tabartaa noo diideyso laakiin waan isku daynaa inta tabarteenna odayaasha meesha haddaan nahnay anagoo isku qeyb ah oo guruub ah baan imanaa dabeetana qashinka intaan qaadi karna waan qaadnaa intaan gubi karna waan iska gubnaa tabarta intay noo saamaxdo waan sameynaa laakiin xagga tabartana baa aada iyo aada u liidato sidaas daraadeed nooma saamaxday inaan sameyno wax fiican oo meel gaari karo waxaa ani soo jeedin lahaa in naloo sameeya meelo goobo ah oo nalagu wacyigeliyo haddii ahaan layd rugo caafimaad si aan ogaga helna tallaalka layskuguna keen keeno wacyigelinna naloogu sameeya meelahaas aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa geelle maxamed cabdulaahi oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee deegaanada eldoret oo ka mid ahayd meelihii ugu badnaa ee sanadkii labada kun iyo toddobada labada kun iyo sideedda doorashooyinkii lagu murmay dalka kenya in ka badan nus milyan dadihii ay ku barakaceen iyo talooyin kale oo ku saabsan qaabka fayadhowrka iyo caafimaadkooda tallaalka loo hagaajin karo barnaamijkan oo idaacadda v o a ay gacan weyn ka geysato ayaa intaa ku dhan inta aynu toddobaadka dambe kaa mid lamid a ku kulmi doonana waxaynu idinkaga tegaynaa dhammaanteeba haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington waryahayaga magaalada hargeysa ayaa isaguna si uu ugu kuurgalo xaaladda tallaal iyo wacyigelinta waalidiinta barakacayaasha wuxuu booqday xaafadda state houseka ee magaalada hargeysa oo ay ku nool yihiin barakacayaal badan warbixintan ayaanu cabdixakiin kasoo diyaariyey tan iyo dagaaladii sokeeye ee kala dembeeyey waxaa soo kordhaya dadweynaha dalka gudihiisa ku barakacay kuwaasoo ah dad dan yara oo xaaladooda nololeed ee haysayso kuna dhaqan goobo isku rarana xaafadda staad howsku waxa ay ka mid tahay goobaha ay magaalada hargeysa ka degan yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay halkaasoo ay ku nool yihiin dad gaadhaya afar kun iyo shan boqol oo qoysa waa sida ay tilmaamayso koos aw daahir qalinleh oo ka mida guddida caafimaadka ee xaafadani xaafaddu aad iyo aad bay u badan tahay dee degniinkeeguna meele dadka barakacayaasha mar walbay kusoo kordhaan laakiin afar kun iyo shan boqol oo qoys baa deganaa dadweynaha ku dhaqan xaafadani oo ku nool xaalad nololeed oo hoosaysa ayay u wehelisaa in ay ku dhaqan yihiin carruur badan oo taagan da'dii tallaalka la siinayey haddaba waa sidee heerka aqoonta waalidiintu ay u leeyihiin halista cudurka dabaysha waa tan mar kale koosaw daahir kolley aqoon in aqoon ka qabtaana way jirtaa inaan aqoon u lahayna way jirtaa xanuunkadabayshu dhibaato baday uu qalajisan yahay in garanaysaana way jirtaa in aan garanayn laakiin majority intooda badani ma garanaya ilaa ilaa hadda intaad joogteen ma jiraan caruur yaga ay saamaysay cudurka dabaysha oo kale ama ay boolia ku dhacday intii la deganaa ama ka horoo kaleba ama imka xaaladoodu taaganta oo kale haa way jiraan ka hor ban anuu hore muddooyin hore oo ilaa shan sano ka hor caruur ay ku dhacday baa jira oo curyaama curyaamay way joogaan xaafadda oo dabaysha awgeeda curyaamsay qalajiso ku samaysay aan la garanaynin dee si aanu maanta u garanayno maanu garanayn maalintii marka dad ay qalajiso ku samayso curyaani way ku jiraan xaafadda way joogaan oo caruuri waalidiinta ku dhaqan xaafadani oo badankoodu u xoogsi taga magaalada ayay wakhtiyadii hore adkeed in laga fuliyo tallaalka hase yeeshee hadda waxaa muuqata in ay ku dadaalayaan sidii ay ubadkooda u siin lahaayeen tallaalka cudurka dabaysha faaduma cabdulaahi cusmaan waa hooyo leh sagaal carruura kana mid a waalidiinta ku dhaqan xaafadan waxaanan kala sheekaystay sida ay tallaalka u aragto sagaal ciyaalaan leeyahay ilaahay bale sagaal ciyaalaan leeyahay talabaad waxaan iminka deganahay shan iyo toban sannadood ayaan sideed hooska deganahay marka shan iyo tobankaas anadoo deganahay wacdigelin badan maanaan helin iminka in muddo yar ayaan weliba fahanay tallaalka intii hore se waxbaan odhan jiray tallaalka waanu ka qarsan jiray ciyaalka xitaa oo markay tallaalkuna soo maraan oo kale waanu dagaali jiray waanu iska celin jiray waanu eri jiray laakiin iminka muddo dhaweyd ayaabad moodaaba inaanu iminka sidii dee ilbahayno lasoo qabsanayno tallaalka soo hordhaweyno maxaa isbedelay markaad berigaa hore aad saa samayn jirteen imkanaa saa samaysaan ma wacyigelin baad hesheen ma idinkaa fahmay ma aqoontiini baa korodhe maxaad ku tilmaami karta mee kolley annagoo yaro fahnay aqoonteeda kordhami waxa wacdigelina ma helo sida runtaa laakiin kolley waxaa laga yaabaa dee kolba kolka ka dambaysa aqoon baa ku yaro kordhaysa dee waxaa jira tiifiyo waxaa jirta idaacado waxaasumaan kala xidhay lakiin wax wacdigelinoo noo timaada haba yaraatee ma jirto maasha allah sagaal caruur aad leedahay xaafadana muddo dheer baa deganayda shan iyo toban sanadooda ma tallaashaa caruurtaadiyo tallaalka dabaysha dhammaan ma wada helaan mise qaar baan weli helin meye waadha way wada qaataan mid kastana waan u dhammeeyaa markuu ilmuhu dhasho ayaan u bilaabaa inta tallaal baan u dhammeeyaa dadka barakacayaasha ee ku nool xaafadan oo ah qaara soo kordhaya ayaa marka laga yimaado tallaalka loogu keeno xaafadda gudaheeda ay sida oo kale jirtay xarun caafimaad oo ay tallaalka ka heli jireen hase yeeshee sida ay ii sheegeen hadda ku adkaatay kadib markii dayr lagu xidhay halkii ay u marayeen annaga horta caafimaad waxaa noogu dhawaa xanaanada la yidhaha saxardiid taasoo howlwadeennada caafimaadku howl ka heli jireen xanaanadiina imiga waaba lanaga xidhay oo dee dayr baaba lagu xidho dowladda sidaa dayr marsoo ku xidhay meesha hooyadii umuli jirtay guriga ku dhashaa iminka goobta caafimaad tegi jirta ilmihii tallaalka la geyn jiray in talaal ma helo oo habeeraatee talaalkii kii dabaysha boolyadu heli jiray xanaanada laga siin jiray ama howlwadeenadu deyman jireen ee laga soo abaabuli jiray xanaanada xanaanadii horta badxidhankaasa nagaga dhacay laakiin berigii hore waa noo iman jireen talaaladu imiga indhow ilaa muddo ah wax goobaha caafimaadka nooga yimaadaa ma jiro xanaanadii noo shaqaynaysay ee dayartuu tegi jirtay ee lanoogu dhali jiray ee ilmaha tallaalka la geyn jiray ilmaha shubmo ee fuuqbaxaanu geyn jiray imiga ma hayno wax caafimaadaba ololayaasha lagu cidhib tirayo tallaalka oo ah qaar aalaaba laga fuliyo guud ahaanba magaalada ayaa sida oo kale ah qaar ka fula xaafadani iyadoo ay ka qayb qaataan dadka ku dhaqan xaafadani si bulshada loo fahamsiiyo xaali cilmi faarax waxa ay ka mid tahay guddida nabadgelyada ee xaafadan islamarkaana waxa ay ka qayb qaadataa ololaha tallaalka gaar ahaan qaybta wacyigelinta waxaanu ka wada xidhiirnaa marka ugu horeysa maxayda guddida haddaanu nahay xaafadda istaa hooskee nabadgelyada waxaanu kala shaqeynaa maxayda wacyigelinta waxaanu uga sii horeynaa xaafadaha waxaanu sii wacyigelinaa dadka waanu soo saarnaa xaafadaan uu sheegnaa inuu tallaalku muhiim yahay oo maxayda wax loo baahan yahay yahay cudurka dabaysha ka hortaga ayaanu soohaansiinaa dadka bulshadoo kale say say idiinla fahmaan idiin soo dhoweeyaan dadka xaafadda ku nooli islamarkaana ay idinku soo baxaan si ay uga qayb qaataan berigii hore dadku maxay waxaynu odhan jireen sunbaad nagu mudaysaan maxay ahayd dadku wayna diidi jireen waxay taa wayna shiidi jireen laakiin iminka sanadahan ugu dambeeyey tallaaladan ugu dambeeyey dadka markaan wacyigelin badan siinay een marmarka qaarkood waxaanu samaynaa inta inu wacyigelinba iman ayaan makarafoonada dhex qaadanaa aanu fahansiinana xanaanada taga caruurtan dabayl bayna soo gashay maxay xashiishka inagu batay marka waxa weye inaan tallaal tallaalada maxay dabaysha iyo tiimbiyada iyo qaaxada ka hortaga inaad qaadataan weeyaan marka waxa weeyaan aada iyo aad ayaa iminka dadku noo taageeraan laakiin waxaan u baahannahay inuu maxay dadka wacyigelin fara badan la siiyo oo dowladda iyo dadkan talaalka iyo maxahayde boolan soo baxaan oo tababara dumarka loo furo waayo way ka dhacsan yihiin waxaanu kusoo saarnaa maxahayde si aada u adag ayaanu kusoo saarnaa dadka marka laga yimaado in tallaalku uu gaadho islamarkaana bulshadu u soo baxdo ayaa sida oo kale waxaa jira dad xaafadan ku dhaqan oo ilaa hadda diidan tallaalka kuwaasi oo aqoontoodu hoosayso waxaana guddida xaafaddu ii sheegeen inay daneeyayaasha dhinaca caafimaadka ka codsanayaan in kor loo qaado heerkooga aqooneed si ay dowrkooda uga qaataan waatan mar kale koos aw daahir qalinleh oo ka mid a guddida caafimaadka ee xaafadan waxaan ka dalbanaynaa qolooyinka caafimaadka in howlwadeennada qolooyinka guddida ay tababarsiiyaan oo isku xidh iyagu ay sameeyeen horta gudahooga kabacdina ay tababaro waalidiinta iyo qolooyinka gudiyada ay u furaan tababaro oo wacyigelin fara badan intay siiyaan aydee dadka iyagoo aqoon leh ay bulshadii kula soo noqdaan ayaanu ka codsanaynaa qolooyinka caafimaadka cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o e hargeysa
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidoo kale waryaheena magaalada garowe nuux muuse burjeeb ayaa isna si gaar ah ula hadlay qaar ka mid a dadka barakacyaasha ee magaalada
dadka ku dhaqan xeryaha barakacyaasha magaalada garowe ayaa fikir badan ka haysta cudurka dabaysha kadib markii ay dadkaasi maqleen in guurguurka ama barakicidda uu sahlo faafidda cudurkaasi waxaan arrintaasi kala sheekaystay khayre cabdi qorane iyo maxamed xasan cabdulle oo ka mid a dadka barakacayaasha ee ku dhaqan garowe haa waa helaan talaalka caruurta waxaa la geeya xarumaha caafimaadka oo lagu daweeyaa sideed ciyaalaan haystaa ani sideed ciyaalne caafimaadkooda marka ay xanuunsaan mise hergebka wax walba ay qabtaan xarumaha caafimaadka aan geeyaa oo dadka ayna yiraahaan keena caruurteyda way helaan talaalka kahortaga caruur dabaysha marka waa lix caruur ah waxayna ku nool yihiin garowe barkacyaasha ayaa soo dhoweeya kooxaha talaalka marka ay tagaan xarumahooda si caruurta ku dhaqan xeryahaasi ay u talaalaan waa noo yimaadaan waane si sanad walba mar walba macnaha talaalka markas yimaado waa noo yimaadaan waana siinaa aad iyo aadaan ula dhaqanaa si wanaagsan ula dhaqanaa iyagana mar walba waxay noo keenaan talaalkii waa ka qaadanaa suu yahay loo qaadanaa caruurta waa la talaalaa waalidiinta barakacyaasha ayaa sheegaya in fikir badan ay ka haystaan khatarta cudurka dabeysha iyo tan keliya oo looga hortegi kara inay tahay talaalka waa ogahay curyaan bay ka dhigaan jiis bay ka dhigaan waa curyaamiyaan curaamayn oo lugay gacan bay qalajiyaan iyo dabeesha waa naafeeya dadka waa naafeeya haddana wuxuu qalajiyaa neerbayaasha lugaha iyo gacmahaba marka waa dhibaatooyin badan uu leeyahay oo halis ah qaar ka mid a barakacayaasha ayaa arkay caruur ay haleyshay cudurka dabeysha waxaana ay bulshada ugu baaqeen inay sameeyaan ka hortegis iyagoo la xidhiiraya goobaha caafimaadka sida uu sheegay maxamed xasan cabdulle wax badan aan la kulmay inay ka talaalaan haddii goor caruurtooda cudurka dabeysha si wanaagsan sida oo loogu talagalay goobaha caafimaadka ay geeyaan ama haddii ay ka dareemaan inuu cudurka ku dhacay dabeesha nuux muuse birjeeb barnaamijka cudurka dabeesha v o a garowe
waa hagaag haatan ballan aynu ku wada nasanno dhinacii heesaha heesta oo halkudhigeedu yahay laabdo xantay waa saafi ducaale iyo axmed inshaar olol
qofbad weyn la degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bugtahay ina raguu dar alleema ku daawan lahayd dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horaysee nin dariiqa maraya in la soo dafiraa dadoo wayga su'aalay dar alleema saxda
qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dejin weyda kuuna diirnixi waaya dadweynuhu wayga su'aala dar alleema saxba
ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ahmooday dadoo wayga su'aalay dar alleema saxda
ragga doorkiyan ka tugsanayahow naftu daayi nabid daylaylino ragga doorkiyan ka tugsanayahow naftu daayi nabid daylaylino waxaan doonayaa inaan dadab gale dhaqadaha rajada ha daboolino waxaan doonayaa inaan dadab gale dhaqadaha rajada ha daboolino labdooxanto dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin labdooxanto dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin dhabnahay bushida ee iladada dhabnahay bushida ee iladada labdooxanto dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin labdooxanto dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin dhabnahay bushida ee iladada dhabnahay bushida ee iladada
ceeldeenaho dulisgaabaniyo dabar lagu cabbiyo dhuuqa isku kihin ceeldeenaho dulisgaabaniyo dabar lagu cabbiyo dhuuqa isku kihin waa hadal daweyn tusaaliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan waa hadal daweyn tusaaliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan ee dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin ee dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niyakaadaban kuma diirnaxdee niyakaadaban kuma diirnaxdee ee dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin ee dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niyakaadaban kuma diirnaxdee niyakaadaban kuma diirnaxdee
heeskaasi laabdooxantay oo codkii fanaaniinta saafi ducaaliya axmed inshaar halkaad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad dhegaystayaal maqli doontaan qaybtii sagaalaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse aan ku horeyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo ku saabsan warshadaha korontada bixiya ee magaalada hargeysa iyo magaalooyinka kale ee somalilan iyo hadalhaynta iyo dareenka dadweynaha
bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaasheeda qiimaha badan ee hawada nagala socda oo kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii dareenka dadweynaha barnaamijkeena dareenka dadweynaha alaab aad uga barateen in aanu ku soo qaadanno hadba mawduuc ka mida mawaadicda bulshadu ay sida weyn u hadal hayso islamarkaana saamaynta ku leh magaalada hargeysa iyo weliba guud ahaanba somalilan muddooyinkii ugu dambeeyaba waxaa si weyn loo hadalhayay islamarkaana ay bulshadu ka doodayeen goobaha barkulanka bulshada iyo weliba qaybaha kala duwan ee warbaahinta warshadaha laydhka ee magaalooyinka berber ee hargeysa ah oo muddooyinka ugu dambeeyaba ay soo baxayeen hadalla la xidhiidha in ay dowladda ku wareejisa ashkhaas gaara iyadoo dadweyne aragtiyo kala duwan ay ka bixinayeen haddaba barnaamijkeenna dareenka dadweynaha oo aan toddobaadkan kaga hadli doonno mowduucaasi haatan waxaan ku sugannahay hotel ka mid a hoteelada magaalada hargeysa oo la yidhaahdo imperial dadweyne kala duwan ayaa goobtan iyadaa fadhiya magacyadooday ku bilaabi doonaan islamarkaana waxay nala wadaagi doonaan dareenkooga ku aadan mowduucaasi warshadahaasi korontada ee magaalooyinka berbere iyo hargeysa haddaan geestaasi midi kasoo bilaabo adoo magacaaga ku bilaabaya iyo weliba saad u aragto magacaygu waa maxamed cabdi cusmaan waxaan ka mid ahay shacabka reer hargeysa guud ahaan runtii waan la soconay maxaaday howlahani hadda aad aduu maxaaday introductionka ka samaysay aniga waxay la muuqataa runtii horta in in laga fiican yahay in hadda maxaaday wax public ahaa loo dib loogu raro la yidhahdo private waayo xagga waayo marka markaan ka eegna xagga price-ka oo kale haddaan ka eegno waxa laga yaabaa inay price-ka kale isbedelo oo loo marka gacanta loo geliyo dad maxaade private oo inta badan oo profit oriented oo iyagu macaash raadinaya inkastoo dowladda lafteeda macaash raadinaysa haddana kuwana kasii darnaan doonaa dabeedna waxa laga yaabaa meeshu mar hadday xeeb tahay waxaa aniga reygayga ila fiican horta inay inay dowladdu gacanta ku hayso weliba subsidy samayso weliba aad aad aad u taageerto oo dabeedna uu noqdo aad u jaba maxaadayeen price-ka maxaadayeen baawarku aniga markaa raygayga saas ay la fiican laakiin de kule dowladduna way ogtahay waxa iyadu kuwa maxaa way warayga gaarka een dhinacana wareejin doona haye bismillahi raxmaan raxiim cabdixakiim maxamed shirc waad mahadsantahay waad salaamaya adiga v o aba magacaygu waa ibraahim sheekh axmed haddii aad weydiisay aragtida saan u arko warshadu social servicekan ay laydhkan ay bixisay macnaa brefatka qayb ahaan ka dhigtay si gaarka u siisay waxaa keliya dowladdu marka bulshada marka dowladda awoodaheeda waxaa ka mid ah in waxyaabaha qaarkood social serviceka ah ayadu adeega bulshada iyadu gacanta ku hayso tusaale ahaan telefoonada laydhka waxyaabaha dowladaha hoose maxaa la dhahaa siwajiska qashinada iyo waxyaabaha ururiya marka waxaad moodaa in somalilan dowladdeeniin maalinba maalinta ka dambeysa waxyaabaha qaarkood ka sii baxayaan gacantii dowladda oo dad shakhsiyaada gacanta u gelayaan shakhsiyaadkii dowladdiina lasma barbar dhigi karo waxa weeyaan dowladdu markay wixii gacanta ku hayso waxaa badanaya job opportunitygii macnaha fursadihii shaqa iyagu badanaya waxaa badanaya dadka faa'iidayna ka helaan oo laydhkii baa jabnaanaya oo awalba hargeysa isku mid may ahayn laydhka gaarka loo leeyahay iyo ka dowladdu dadkan ganacsadada ee meesha faraha la gelaya iyagu faa'iiday ka raadinayaan dowladdiina halkan koleyada boolisiga ku jira uma arko in macnaha gacanteeda ay ka baxdo waxaan u arkaa inay tahay ayaan daro sida waxayla qurux badan inay dowladdu gacanta ka horeyso kor u qaado welibana iyadu waxyaaba badan gacanta dowladda u galo aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal hore inagu sii socon doonaa oo aynu la wadaagi doonaa dareenka dadweynaha kala duwan haye haddaan dhinacaasi kuu soo socdo bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay cabdixakiin shirwac magacaygu waa cabdikariim xuseen warsame haddii aan kula wadaago ama asxaabta kalala wadaago dareenka ay ka bixinayaan warshadaha warshadaha laydhka lagama dhigin gacan brifada gacanta looma gelin laakiin sheer baa laga siiyey sida aynu inaguba arkayno oo dee warshada laydhka oo kale waa la xayeysiiyey deedna dad somaliland dhalisa oo investment ama maalgelin ku sameeya ayaa sheer laga siiyey laakiin policygii iyo iyo administrationkii dee dowladdii qaybay ka tahay weyn iyo wixii oo dhanba qaybay ka tahay anigu ma qabo in koox ama ama ama maxaan ku dhahdaa shakhsiyaad gacanta loo geliyey sida aynu wada arkaynay waxaanay faa'iido weyn u la yeelanaysaa in ay warshadu competition la gashaa ama tartan warshadaha waaweyn ee dalka ka jira oo dee warshadaha online baa jiro warshadaasoo keliya maaha weliba berbero kale waa important in muhiima ay u tahay inay mar walba la weyneeyo oo si ay powerka iyo maadaama istraatiijiga ay tahay meesha ku taalla magaalada berbera ee dekeda taasaa keenaysa in maxaan ku dhahay laga qeybgeliyo si ay dowladdu maxaan ku dhahdaa investment weyn ugu hesho warshada leyrka ee magaalada berbera
de dabcan markaynu ka hadlayno warshadahan iyo weliba wareejintooda waa wax maalmahanba taagnaa bulshaduna ay hadal haysay qodobada laga hadlaya waxaa ka mid ahaa tartan in loo galo xalaala oo dadweynihii dhinac kasta laga wada qayb galo islamarkaana wareejinteedii iyo weliba ka qayb qaadashadeedii ay bulshadu sinaato qaabka ay u wareegtay iyo weliba hanaanka dee loo wareejiyay siad u aragtaan iyada taa
horta qaabka loo wareejiyey waxaa jira baa layidhi maxaade guddi ayaa loo xilsaaraaba inta badan la yidhahdaa maxaade sida dhismayaal badan oo dowladdu hore u iibisay inkastoona dee arag meel lagu tartamayo oo farta lagu taagayo oo la leeyahay maxaade hebel baa ku guulaystaan hore oo arag laakiin guud ahaan haddaan haddaan maxaade arrinta kii hore ka hadlay un dib ugu soo noqdo horta dowladdu sidaa uu cabdikarin sheegay maxaade xaq bay u leedahay inay xitaa guriga madaxweynuhu xitaa ku jiro uu la iibiyo xaq bay leedahay inay iibiso oo meelo badan bay ka dhacday oo yurub bay ka dhacday oo fooqa dhaadheer la iibiya laakiin waxay noqonaysaa kolley wixii dadka u danana in la eega muhiima maxaada wixii maxaada dowladda lafteeda iyada lafteeda waxay rabtaa inay inay inay ka iyada lafteeda macaash ay hesho ay dee ku kabto maxaada waxyaabaheedan kale way horeynugu soconaynaa ibrahim adiga ma kugu muuqataa bal haddaynu dareen ahaan kusii soconoo kale in tartan xalaalo loo galayo dadweynihii ka wada qeyb galayna la wada qaato
horta waddankeenu waa waa iska furan yahay wax kasta oo suuqa la soo geliya dadku markaaba dhegtay ku qabtaan oo macnaha saxaafaddii baa jirto siyaabo badan baa loo soo baahiyaa weli saxaafaddana kumaan arag oo macnaha maan arag iyadoo la leeyahay tartan la bixiyo dowladdu soo bixisay maan arag laga yaabaa inaanan shakhsiyan kelidaya arag oo dee mad kale aragtee laakiin maan arag waxay u muuqataa laakiin in in inaan tartan loo gelin oo dee bulshadii oo dhan inay macnaha si xalaal haddii wax loo bixiyo haddiiba la bixinayo horta in la bixiyaan muhiim ba ahayn meelaha sidan oo kale oo muhiimka ah in la wareejiyo macnaha in wax kasta private macnaha wax kasta cid gaara gacanta u gala laftirkeeda dowladnimada qayb weyn waxay dhaliil weyn ku noqonaysa wax kastaana maamulkunbay ku xidhan yihiin oo managementiga kama soo hadhan haddii maamul fiican yimaado dhaqaale fiican baa laga soo saari karaa meel kastaa la gaadhsiin karaa marka dowladdii way maamuli kari weyday ganacsaday gacanta u gelinaysaa bay ka dhigan tahay taas cabdikarin haye
macnaha loo warshadaha macnaheedu maaha markay dowladdu usoo bandhigtay shacabka in iyadu maamuli kari weyday laakiin waxa weeyaan waa in xagga dhaqaalaha marka laga eegayo oo dee dowladdu siduu maxamedba sheegay haddii goor waxaa laga ina ku mashquulsan tahay arrimaha security-ga iyo bolisiga guud ee waddanka marka macnaheedu maaha in ay dhaqaalo weyday ama maamuli kari weyday maaha laakiin waxa weya war dadka ganacsatada waaweyn investment intaa le keeni karaa inay ka qeybgelisaa oo weliba si xalaalo sidii dee warshada specially warshada gaar ahaan warshadan leyrka hargeyso kale dee waa la xayeysiyo guddi madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye u yahay ayaa ayaa soo bandhigay oo si xalaala iyadana loo loo loogu tartamay taasaa keenaysa laakiin macnuhu ma aha inay dowladdu maamuli kari weyday gabagabada haddaynu eegno waynu ka wada warqabnaayo baahidaydii bulshadu marba marka ka dambaysa laydhkii u qabaysaa ama korontadii u qabaysaa wax si soo kordhayo badan waxaan laga maarmi karin oo noloshay ku xidhanna weeyaan hadday noqoto telefoonadii gacantoo maalin kasta u baahan laydhkii oo qofna aanu ka maarmi karin hadday noqoto kombyutaradii shaqada lagu qabanayay hadday noqoto adeegyadiiyo inta badan teknolojiyadii iyo u wada wareegay dhinaca electricitiga amaba laydhka waa muhiimadinteedaa leeg misleedihiin bulshadii waxay usoo kordhinaysaa in laga dhigo brivate amaba ay soo galaan gacmihii brivateka amaba dadka gaarka ah ay soo galaan oo dowladiina qayb ahaato bulshadiina qayb ahaato la wadaago ahmiyad bay bulshadii usoo kordhinaysaa
cabdixakiino markaad dhinaca ka eegto u malayn maayo inay wax soo kordhinayso oo awalba waynu ogeyno dee xaafado badan magaalada kala barho barh waxay shidan jirtay meelo shirkado gaari leeyihiin waxyaabaha dhigmiiratada ah ee bulshada hargeysa maanta iyo berberaba iyo somalilan guud ahaanba dadku aadka dhibta ugu haya waxaa ka mid a waa waa waa biyihii iyo laydhkii biyihii iyo laydhkii marka haddii iminkaan odhan lahayn twenty percent bay dowladdu qaadatay sidaan arkayay percentiga dee twenty percentigaasi wuxuu iska noqonayaa un dee wax meel yar buu ka qayb yar buu ka qaadanaya waxaa hogaaminaya go'itaankeedii leyrhka qiimihiisi wuxuu la go-ayaa un qolada kale ganacsatada ganacsatada la tartamayso marka wax ma soo kordhinayso inay bulshadii ka hesho qiimo jaban ama sida aragtideeda ah
anigu waan qabaa ra'ya odhanaya inay dowladdu goyso raydka ama ama maxaan ku dhahday qiimaha lagu shidayo magaalada iyo magaalooyinkaba ilaa haddana ma hayno dee go-aanka laisla gaadhay iyo cidda go-aanka u dambeeya yeelan doona raydka lagu shidaya ama wuxuu noqon doona qiimaha oo taa qudheedu waxa weeyaan waa bolicy guudo dee gobolladoo dalkao dhan laga hirgeliya si loo helo sinaan ama faa-iido ay u noqoto dadka danyarta ah oo dadkii baan isku wada maxaan ku dhahday dhaqaale ahayn marka anigu taasaan aaminsanahay maxamed baynu ku xigsineen anigu waxaan kusoo gabagabayn lahaa horta arrimahan maxaad maxaad bulshada social serviceka waxaa muhiimada horta dowladdu inay iyada ay kormeer ku samayso oo ay maxaad watchdog ka noqoto waxyaabaha muhiimsan markaa waxaa ka mid ah inay priceka oo kale ay ay- inkastoo ina priceka ina ina- ina uu dhimanka iyo supplyga suuqu gooyo Maadaama qiimaha dalabka iyo baahida la qabo iyo baahida la qabo inay isku inay hawlaha si suuqu gooyo haddana waxaa muhiima dowladdu inay arrimahaas oo dhan ay yara ay ay kur- ay- ay maxaad ahayd, eh, kormeer ku samaysay tusaale ahaan haddii loo baahday inay meelo fogfog u gaadho leerhko kale laga yaaba in iyadu ay ku wareejiso private dabeedna ay sii socoto Eh, haddii public la doonayo in laga dhigo oo arrimaha iyaga u kha- khaasa ay dowladdu u- u samaysay iyada taalisadoo waa mowduuc kale laakiin waxaan guud ahaan kusoo gabagabayn lahaa waxaa muhiima intii laysku qabsan lahaa maxaad warshad scrab oo dowladihii hore ka soo hadhay sida tii sawirka sida tii tanleyrka hadda laysku haysto waxaan usoo jeedin lahaa ganacsatada dee ina iyaga laftoodu ay- ay ma- la yimaadaan maxaad warshado cusub la yimaadaan oo ay waddanka keenaan kuwa hore iskagaba tagaan bay inta badan khilaafaadka keenkeenaya guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinka soo gaarhaya magaalada hargeysa barnaamijkan oo aalaaba aad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a dabcan waxaa suurtagala barnaamijka soo socda ee wakhtiga soo socda inuu idinka yimaado magaalo ka mid a magaalooyinka geeska afrika waxaana suurtagal ah inaad fursad u hesho ee hamogaanin tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu yimi doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin shirwac haatana waxaad ku soo dhowaataan sheekadii riwaayadda ahayd ee lama huraan ee xiisaha badnayd qaybtii sagaalaad ayaynu dhegeysanayna habeenkan caawa
ku soo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya maxaad sidaa xaggee baad ku socotaa waxaan cunno iyo biyo u sidaa aabbahay iyo dhuuba oo beertii ayaan ku sii socdaa horta waxaan aad uga xumahay adiga oo goorta tan u lugaynaya beer shan kilomitir u jirta tubcaanood haye oo weliba dhabarka ku sida sifraar biyaha iyo dhari soora laakiin macno ma laho wakhtigaas sidaa waxaa yidhi anigu taa wax dhiba uma haysto oo xun waa midaan ku faraxsanahay oo aan xor ku ahay kuna raaxaysanayo inaan aabbahay iyo wiilka aan quuri karin dhabarkaygu ugu qaado wixii ay cuni lahaayeen
iyo wiilkii hayso quuri karin Ma- horta maaha inaan kugu ceebaynayo Haye.
sida aad ugu gargaaraysid waalidkaa waxaanse ka xumahay gabadha keli ah ee tubcaanood oo dhan ishu ay ka qabato inay wurwurkaan dhabaha dheer ku sii lugayso taasaa ay dhibayso aan ka xumahay wax maya wax dhiba uma arko wax dhiba uma arko maalin kastana waan sii qaadaa ee adiguba maad kaftanka iga daysid ilaa adigaba oo adigaa lugaynaya jikrow
horta waxaan u malaynayaa inaadan si fiican ii aqoon haye horta ma og tahay anugu in la iiga dambeeyo tuulada kan wax kaste oo aan ahay ninka ugu qiimaha badan wagarey ilaa nin walba oo afkaaga ammaani kaagama horrayso haye ee fakerkiiyo taladaba laga qaato haye ee bal sureerey ka waran haddii aannu sheekaysanno oo aannu wada hadalno walaalow anigu xilligan haasaawo diyaar uma ihi waxaan ku mashquulsanahay hawsha gurigeenna carruur badan ayaa joogto oon hooyo iyo walaalba u ahay horta waxaan aad iyo aad uga xumahay inaadan fahmin haasaawaha macnihiisu ma aha aan isku soo boodin wakhti badan baa la sheekaystaa la isbartaa wax badan baa nolosha laga wada hadlaa Haye.
maxaad geedaha sureeray isugu jiidaysaa hadda aannu wakhti kala ballanno anigu wakhtiba ma hayo waa xilli aan aroor aado xilli aan carruurta u shaqeeyo iyo xilli dadkaa beerta inooga shaqeeya aan u adeego horta aniga waxay ila tahay inaan hawlahaas kaala qayb qaadan karo haye oo welibana aan wax ka fiican hawlahaanoo dhan oo raaxale kuu diyaarin karo alla faan weyna haye waxaana rabaa odayaasha tuulada tan isku sheegay inay wax ka yihiin dhammaantood inaan ka takhalluso nin kadibna wixii aan qabto waad arki doontaa waa niyahow shar ayaad ka talinaysaa warkaagana hore ayaan uga dharigsanaa ee waxaan kugula talin lahaa inaadan dadkaaga iska dhex saarin oo aad dadkaaga wax la qabsato waana ku baryaayaa walaalow iska kay fasaxa aniga dad saaka aroortii tacab u soo kacay ayaan cunadan gaadhsiin lahaa iyo biyahana sureerey anigu nin shareed ma ahaye horta nin sharfeer baana waadan dadka kala aqoon waaw haddana waan ku fasaxayaa laakiin waxaan ku leeyahay ka soo fiirso oo ka soo fiirso sheekada aan kuu sheegay haasaawuhuna ma aha dhibe dhabta ka soo hadal walaalow nabaday anigu waan daahay xilli howl badan baa isugaysay iga raalli ahaw jikrow warwaalkaala balaaya ku ar waaba dadil muddo
waa walaalahay alla waa waa jooqa iyo shoobay soo dhowaada oo soo fadhiista waa dhownahay waad mahadsan tahay walaalo ardo waxaan u imid yeedhistaad ii yeedhay ii warran maxaad iigu yeedhay jooqay waxaan kuugu yeedhay markii aan arkay sida aad ugu baahan tahay meelaad ka shaqaysatid oo adiga iyo macallinkaba aad wax ka hesheen waa runtaa sidaynu uga nimid buushashley magaalo waxaan qabsanay ma laha ani iyo macallinkii isagiina wuxuu weli la'yahay meel uu ka dhisto lacaamadii weli waxaynu dul saaranay reerkii magaceliyo oo weli sidii noo martigeliyey
taas dhib ma leh mid laysku leeyahay waaye ardo macallinkana ayaantan arrintiisu waa lagu jiraa oo odayaashii iyo dhallinyaradii a waxay u diyaariyo haayaan meel dugsi weyn loogu dhiso alla khayr allaha siiyo waa awalba waa garanaayey haddaba waxaan rabaa jookhay inaad makhaayaddan igala shaqaysatid wixii ilaahay ina ka siiyana aynu munaafacaadsanno anigu halkan ayaan sidii dagaaladii sokeeye u dhaceen an aan ilmaha rootiga ugala soo baxay meelna uma qaxin walaal ardoy horta aad iyo aadaad oogu mahadsan tahay taladaada fiican waan ku faraxsannahay adigana khayr allaha ku siiyo walaal sideed u rabtid inaad gacan siiso jooqa iyo duqeeda waa sax anigase waxaan kuu sheegaa inaan shaqo culus lahaayo madcaliyow waa ogahay shoobaayey oo beerta iyo gurigiiba aan layga maarmin waa sax saaxiibtay jooqana taas waa u baahan tahay
ardoy mar kale ayaad ku mahadsan tahay dadaalka iyo daryeelka aad u fidisay dadkaan dhibaataysan waadna heli doontaa amaalkeeda idinkuna waa mudantihiin walaal
ardoy ilmihii iiga warranbo waa fiican yihiin shoobaya ilmihii waa fiican yihiin walaal waxaa maqalna si loo kala qaxay adoogood ilaa hadda war ma laga haayo iyo waranbo baa shoobay run waayo hadalkaasi sidii aad u ogaydeen waxaannu ka helay oo wara haba u yaraatee ma jirto qof noolise ma qarsoonee qofkii nool mar uun baa laga war helaya hadduu nool yahay oo hadda sidii maad iskiiga joogtaa saad ooga fakataa nimankan beledka joogaan oo shukaansigooda badan yahay
intaa ii boobsiinaysaa adiga naama ragba haasaawe iyo shukaansi laga waayaa har iyo habeen igama daayaan shuxshuxda iyo xudxudashada anna dheg uma dhigo ilaa ilmahaasaa i sugaaye shaahaygaasaan iska iibsadaa shaahaygaas ayaan iska iibsadaa midda kale nimaanan geeridiisa iyo noloshiisa midna aanan maqlin gadaashiis kama hadli karo qalbigaan bay siinayn walaalo runtaa waaye ha qalbigaan i siinayn
halkaas ayaanu ku joojinaynaa qaybtaasi ka mid a amaba qaybta sagaalaad ee sheekada xiisaha lahayd ee lama huraan qayb kale oo xiise badan oo tobnaad waxaad la socon doontaan toddobaadka dambe haddii ilaha yidhaahdo mar kale aynu ku wada nasanno heesii dabacsanaa waa kan fanaanka maxamed ciro iyo heeskiisii qalanjo
அதான் aan qalanjoy ku qoolanaho naftaad qanciisaa tuqaali tahe adaan qalanjoy ku qoolanaho naftaad qanciisaa tuqaali tahe adaan qalanjoy ku qoolanaho naftaad qanciisaa tuqaali tahe adaan qalanjooy ku qoolanaho naftaad qanciisaa tuqaali tahe waxaan qirayaa hablaha qayrka shaqaalisantoo laqaayahayn waxaan qirayaa hablaha qayrka shaqaalisantoo laqaayahayn waxaan qirayaa hablaha qayrka shaqaalisantoo laqaayahayn waxaan qirayaa hablaha qayrka shaqaalisantoo laqaayahayn jacayl qaralla qalbiga ku curtee liqaabil walaal liqaabil walaalan qoys noqonee jacayl qaralla qalbiga ku curtee liqaabil walaa liqaabil walaalan qoys noqonee amu yowmitaan darteedu qabaa ummati warmaaha adigaygu qudbo amu yowmitaan darteedu qabaa ummati warmaaha adigaygu qudbo wadnaha qaybaad macaan qutantaa markaad qosonshee dabnaha qaydaan wadnaha qaybaad macaan qutantaa markaad qosonshee dabnaha qaydaan ilmada qubaayoon haddana qarsada qureeshtii hablaay quluubtu xagga ilmada qubaayoon haddana qarsada qureeshtii hablaay quluubtu xagga ilmada qubaayoon haddana qarsada qureeshtii hablaay quluubtu xagga ilmada qubaayoon haddana qarsada qureeshtii hablaay quluubtu xagga jacayl qaralla qalbiga ku dhashee liqaabil walaa liqaabil walaalan qoys noqon jacayl qaralla qalbiga ku dhashee liqaabil walaa liqaabil walaalan qoys noqonee jacayl qaralla qalbiga ku dhashee liqaabil walaa liqaabil walaalan qoys noqonee waxaan qirayaa hablaha qayrka kaqaalisantoo laqaayahay waxaan qirayaa hablaha qayrka kaqaalisantoo laqaayahay waxaan qirayaa hablaha qayrka kaqaalisantoo laqaayahay waxaan qirayaa hablaha qayrka kaqaalisantoo laqaayahay
yaa salaam codka fanaanka maxamed axmed bakaal ciro iyo heestaasi qalanjo waxay u dambeysay barnaamijkeennii wacyigelinta cudurka dabaysha oo habeen kasta oo isniina oo ay salaasi soo gelayso o aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkan waxaanu alaaba kusoo qaadanaa waxyaabaha la xidhiidha sidii cudurkaasi looga hortegi lahaa tallaalka sidii ay dadweynuhu iskaga difaaci lahaayeen amaba ay uga hortegi lahaayeen faafitaanka cudurka dabaysha sidoo kale waxaanu kusoo qaadanaa madadaalo iyo sheeko riwaayada oo la yidhaahdo lama huraan oo nolosha qaybaheeda kala duwan sawir ka bixinaysa haddaba dhegaystayaal ha moogaanina guud ahaanna barnaamijkii waa nagayntaa waa sahre ciidle iyo xuseen barro idinleh sidaa iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.